Bulshada Soomaaliyeed oo ah inta badan bulsho markaasi leh taariikho kala duwan, ayaa waxaa markaa lagu tiriyaa kuwo aan xoogga saarin barashada taariikhda ay leeyihiin, taasi oo markaas isugu jirta mid fog iyo sidoo kale mid dhow. Dhalinyarada ayaana badankood la sheegaa in aanay xoogga saarin barashada iyo qorista taariikhda dadka Soomaaliyeed si looga hortago in taariikhda bulshada Soomaaliyeed ay meesha ka baxdo. Ayaa waxaa dhalinyarada loogu baaqay in ay markaasi bartaan taariikhdooda, sidoo kalena ay qoraan. Xildhibaan Shire Cabdi Maxamed, oo ka tirsan Golaha Wakiilada Jubbaland iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha, Jubbaland ayaa dhalinyarada ugu baaqay in maanta laga rabo in ay markaasi dhaxal u reebaan jiilka dambe, isla markaana ay qoraan taariikhdooda. Waqtiganna loo baahan yahay in ay barashada taariikhdooda xoogga saaraan.
Waxaan rabnaa dhalinyarada xilligaas kadib dhalatay inay taariikhda dalka ay fahmaan. Kolley buuggan saasaan u fahmay. Marka dhalinyaro waxaan rabnaa dhammaanteen inaanu fahanno waxaa dalkan inta wixii ka dambeeyey dadkii dhashay taariikhda Soomaaliya inay wax ka bartaan. Waxaan rabnaa dalka markuu burburay waxaan ognahay inuu dhacay dagaalo sokeeyo oo jahli ah oo qoloqolo la sulaayay inay dhacday waxa la yidhaahdo birmageeto dadkii loo laynayay inaa adduunka qaxooti aan aadnay ma jirin soomaaliya burburka ka hor dibidaha lama aqoonin qaxooti lama aqoonin barakac lama aqoonin marka waxay ka dhashay waa isloog ilaa haddeer bayna haysaa oo magaaladan kismaayo maanta joogno boqol iyo toddobaatan ay dhibiisa joogo oo gudaha ku dhex ku barakacay iyo kuwo wadamada deriska kasoo laabtay weli qaxootigii barakac wuuna unagu faraa faruu nagula jiraa waxaan rajeynaa insha allahu tacaala inay mar kasta ku dhiiradaan dadka noocaan oo kaleeta ama qorayaasha noocaan oo kaleeta inay magaalada kusoo dhaweeyaan oo ay sanadkan ciise wuxuu sheegay in buwaag badan lagu soo bandhigay laakiin waxaan rajeynayaa sanadka soo socda twenty twenty five intaa inay kasii badan doonaan sidoo kaleeta waxaan rajeynaya insha allahu tacaala deegaanada jubbaland in kismaayo bis aan lagu ekeyno buuggan deegaanada kaleetana la geeyo oo si ay dhalinyaro dhalinyaradan reer kismaayo ayagana kuwa la mid ah inay deegaanadaas ku nool yihiin ka wasaarad ahaan wasaaradda dhalinyarada ciyaalaha jubbaland dhalinyarada insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inaan mar kasta dhiiro gelino waxaan sida waqtiga hadda la joogo xilligii qori waa laga socday xilligii qalinkaa la marayaa insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in qalinka uu mar kasta uu ahaado priorities koowaad